asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa haraaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabiid mahayo aynu ka soo aruurino afkeenna iyo waxyaabaha ku gadaaman markaan ku leehay afkeenna iyo waxyaabaha ku gadaaman waxaa ka mid ah afka waxyaabaha ku gadaaman taariikhdii soomaalidu ay lahayd ayaa ku gadaaman buugaagtii ay qortay soomaalidu oo erayo koobana ayaa ku gadaaman waxaa ku gadaaman tilmaamihii soomaalidu ay lahayd ayaa ku gadaaman waxaa ku gadaaman dabeecadihii soomaalida goonida u ahaa ayaa ku gadaaman waxaa ku xeeran waxyaabo fara badan oo dhankii qoyska dhankii dhaqashada dhankii xoolaha dhankii qiyaasta dhankii talada waxyaabahaasoo dhan wixii keenahayey iyo waxyaalihii ahaa ayaa ku xeeran oo ku daboolan oo ku gadaaman oo ku hareeraysan qaybahaas iyaga ah oo fara badan ayaynu kusoo gudbinnaa xubinteennan murtida maanta saaad og tahayba soomaalidii hore wax ma qori jirin laakiin waxbay dhihi jirtay waxa ay dhahdana hal buug oo maanta jooga ayuu ka macno weynaa u fiirso maanta wiilaan afkiisa hooyaba aqoonin oo fufka kaleentana baraqbaraq ku ah ama jajabiyaay buug uu qoray muxuu macno aho kuu sheegaya gaal hebel baa yidhi iyo gaal hebel baa ku maahmaahay inuu ku dhaha mooyaane ma wax kale uu kuu soo gudbiyo ayuu garanhaya oo garam garam haddana uu ku yahay luuqadaa kale ilaan qofku luuqaduusan lahayn markuu barto waa garam garam oo gaal iyo islaambo isloog yihiin inaynu garam garam ku nahay luuqadaha adduunka o dhan oo ruux kastoo luuqaduusan lahayn bartay garam garam inuu yahay waa la og yahay oo taas waynu isla garanayna iyadoo marka saa la ysla garanayo gaal hebel iyo gaal hebel wuxuu ka soo xigtay mooyaane muxuu qori karaa ma uu abwaan hebel iyo sheekh hebel iyo waa hebel iyo haddii la kuusama gelaya aqoon-yahan hebel iyo mas-uul hebel iyo caaqil hebel iyo ugaas hebel amuu ka soo xiganhaya kama soo xiganhaya saa darteed halka eray ee ay dhahaan odayaasheennii hore ayaa ahaaba buug dhammaystiran tusaale ahaan teenan maanta ayaynu ku eegaynaa xubinteenna murtada maantu waxay ina leedahay ina tusaysaa tusaale ayay inoo muujinaysaa siaad og tahayba gumaystayaashii markay soo galeen giiga afrika ama soomaalidaba gaar ahaan dee dadkii soo geliya ugu horreeyey markay yaro afka taageen iyagii bay caydhiyeen waad og tahay oo dadkii waddanka lahaa ayay kor u caydhiyeen iyagoo raba inay gumaystaan sheekadan marka halkaas ayay xubinteennanu ina tusaysaa waana mahmaah aad iyo aad u cilmiyaysan waxaana weeye edeg weylood ninkaad soo gelisaa kaa bixiya edeg weylood ninkaad soo gelisaa kaa bixiya maxaa lagu yidhi edeg weylood ninkaad soo gelisay baa kaa bixiya waadna arkaysaa ninka aad waddankaaga inuu maaragtay isagoo horjoogo u noqdo aad u keentay ee aad usha u soo qabatay ee halkan deg halkan deg meeshan qaba qolan ree hebel baa la dhahaa kan waa nin xun kan waa nin saaca dadkaaga hor oroday ee adugu aad keentay ee aad soo gelisay ee unbaa marka dambena adiga ama xabsi ku dhigi ama maaragtay ku caydhin u fiirso meeqaad aragtay mid meel madaxweyneaad ka tahay layidhi bariga afrika oo siduu qolo un ugu shaqaynaya xabsiga la dhigay ma tiray leeyihin xisaab ma laha caraday ka badan yihin jawaano muggood baynu garanaynaa meeqaad aragtay mid qolo isuu un maaragtay horjoogo ugu ahaa markii dambe bannaanka loo caydhiyey ama maaragtay xisaab male marka maxay tahay adigu ninba ha soo gelin wax adaaba nin eh adigu ninnimadaada xageed ku xoortay waxaaga ilaasho oo oday noqo oodo waxaaga oo adigu waxaaga ku filow ayay xubintanu ina leedahay cidnaba ha iska soo gelinin adigu taada ku filow yay xubinteenan murtida maantu ina leedahay ama ina baraysaa ama ay inagu maaragtay dhiirigelinaysaa saasay ku leedahay fahan marka edeg weyleed ninkaad soo gelisay baa kaa bixi mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenan murtida maanta idamkii iib waxaa la yidhi ogaalyaridu ambad bay kaa dhigtaa ogaalyaridu ambad bay kaa dhigtaa